ganaanadii soo hogaamiyey ciidamada qalabka sida soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in dowladda soomaaliya ku guulaysan karto dagaalka xilligan ay kula jirto ururka al-shabaab sababtu maxay tahay dowlad iyo dadaan dowlad ahayna dagaalamay dowlad awood badan ay leedahoo inta kasoo horjeeda ayaan lahayn dowladdu dalka ay leedahay dadka joogtay xukuntaa raallina ka ah ciidan intaa ka badan ay leedahay xiriiro badan ay ku heli karto taakulimo badan ciidan amba wax kala ah ayay leedahay marka layskuma haayo muddadu ama ha dhowaato ama ha dheeraato guusha dowladaha leh theory theory kale iyo practicalba dowladaha leh guusha waxa la isku hayba cidow shaki uga jira nuguma jirto madaxweyne xasan oo hadda majaraha u haya howlgalka dagaal joogana furumaha dagaalka ayaa dhowaan taga asmara wuxuuna dalka dib ugu soo celiya ciidankii loo qaaday wadanka eritereya kuwaasoo lagu wada inay ku biiraan furumaha dagaalka wuxuuna sheegay madaxweyne xasan hadda inaysan dowladiisu qaadin karin canshuur adeega dowladdan aysan gaarsiin karin dadka sidaas darteedna aan la aqbali karayn xaaladda xilliga lagu sugan yahay canshuur ma qaadan karno dalkii maxaan ku rahay dadkii meeshay joogeen ma tegi karno wixii loo baahnay looma geyn karo caafimaad looma geyn karo hadda qofka haddaanan caafimaad iyo tacliin iyo biyo nadiif wixii aadan siinayn cashuur cashuur say uga qaaday shabaab iyo annaga ma kala duwanaanayn shabaaba waxba ma siiyaan dadka xoolahay ka gurtaan leh dadka faraaqeeya siyaasadda ayaa qaba inaan laga faa'iidaysan ciidankii eritareya kol hore laga keeno kuwaasi oo ku biiray furumaha dagaal horta ciidamada oo dagaallada ka qayb galay intooda badan waa laga faa'iiday su-aashu meeshay ka timid waxoogaa dadku ay dareem waa ciidanka eritrea laga keeno horta ciidan sidiisaba saddex shaya laga rabaa ciidan askari waa soldato askariga kow marka waa inaa lacag siisa marka labaad askari waxaa laga rabaa discipline and training inuu leeyahay tan saddexaad waxaa laga rabaa amar sarkaal siiyo oo sharciga waafaqsan intaas in la helo waa nimankaa marka oo eritrea traininka meesha ay ku soo qaateen waa wadan dictator ah waddan kastoo dictator ka tirayo askariga lagama rabo wadaneed keliya waxaa la baraa inuu sistem gaara daacad u dhaqmo admiraal faarax qare oo muddo dheer soo ahaa taliyaha ciidanka badda soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in guusha dagaalka aan la qiimeynin inta xabaddu socoto balse muhiimay tahay dagaalka kadib in dib loo eego guuli guuldarro
dadku warba ma hayo dagaal intuu socdo lama qiimeeyo dagaal intuu socdo waxaa qiimeeya aqoon-yahanka sare oo siyaasadda iyo difaaca aada ugu sarreeya ayaguna waxay la tahay madaxday u sheegaan si hoose quuqda iyo buuqda waa la jabay waa la jabay horta wax waxgala maaha dagaal inta lagu dhex jiro qiimayntiisu maalintii u dambaysa waa dowladana guulaysays guushaasaa lagu qiimeeya cinta guulaysta kufkufka dagaalka ka dhex socda maalinba cidaa la jabi karaa maalinba cidaa la dawaci karaa maanta haddii ciidanka la jebiyo birina qolyaha ciidan ku maqnaa dalka eritereya tababarna soo qaata muddo shan sana ayaa hadda dib loogu soo celiya muqdisho waxaana lagu wadaa inay ku biiraan furumaha dagaal haddaba sidee looga faa'iidaysan karaa quwadda ciidan ee mar kale dowladda madaxweyne xasan ee hadda heshay kuwaasoo dhowaan dalka lagu soo celiyey dowladda soomaaliya ayaa hadda dagaal xooggan kula jirta al-shabaab waxaana dagaalka xooggiisu hadda uu ka socdaa maamulada galmudug iyo hirshabeelle abdulqaadir okey qubanaha v o a muqdisho